yeremiya codobka siddeedaad rabbigu wuxuu leeyahay wakhtigaas waxaa qabriyadoodii laga soo bixin doonaa lafihii boqorradda dalka yahuudda iyo lafihii amiiradiisa iyo lafihii wadaadada iyo lafihii nebiyada iyo lafihii dadkii yeruusalaam deganaaba oo waxaa lagu kala bixin doonaa dhulka hoos yaal qorraxda iyo dayaxa iyo ciidanka samada oo dhan kuwaasoo ay jeclaan jireen oo ay u adeegi jireen oo ay daba socon jireen oo ay doondooni jireen oo ay caabudi jireen lama soo ururin doono lamana aasi doono oo sida diga oo kale ayay dhulka saarnaan doonaan oo rabbigu wuxuu leeyahay kuwa qoladan sharka ah ka hadhi doona oo dhammu waxay nolosha ka dooran doonaan dhimasho waana kuwa ka hadhi doona meelaha aan u kaxeeyey oo dhan weliba waxaad iyaga ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay kuwa dhaca miyayan soo kicin kii leexdase miyuusan soo noqon haddaba dadkan reer yeruusalaam bal maxay dib ugu sanbirixdeen dib ugu noqosho weligeed ah iyagu khiyaano way xajisanayaan wayna diidaan inay soo noqdaan waan dhagaystay oo waan maqlay laakiinse si quman uma ay hadlin oo midkoodna xumaantiisii kama toobadkeeno isagoo leh bal maxaan sameeyey mid kastaba wuxuu u leexdaa jidkiisii sida faras dagaal ku yaacaya sida xaqiiqada ah xurta samadu xilligeeda way taqaan oo qoolayda iyo dafallaadha iyo saratosyahuba way dhowraan xilliga imaatankooda laakiinse dadkaydu rabbiga xukunkiisa ma a yaqaaniin haddaba bal sidee baad u tidhaahdaan annagu xigmad baannu leennahay oo rabbiga sharcigiisuna waa nala jiraa laakiinse qalinkii beenta ahaa ee karaaniyadda ayaa been ka dhigaya nimankii xigmadda lahaa way ceeboobeen wayna argagaxeen oo waxaa loo kaxaystay bal eega edaygii rabbiga way diideen haddaba xigmadda ku jirta waa maxay sidaas daraaddeed waxaan naagahooda siin doonnaa kuwa kale oo beerahoodana waxaan siin doonnaa kuwa hantiyo doonaya waayo midkood kasta kan ugu yar ilaa kan ugu weynuba wuxuu u go'ay damac xumaan oo nebiga iyo xataa wadaadka inta ka dhex leh midkood kastaba been buu ku macaamiloodaa waayo iyagu dhaawacii dadkayga ayay si fudud u bogsiiyeen oo iyadoo aan inaba nabadu jirin ayay yidhaahdaan waa nabad waa nabad markay karaahiyada sameeyaan miyay xishoodeen maya inaba ma ay xishoon ceebna ma garan sidaas daraaddeed waxay la dhici doonaan kuwa dhacaya oo rabbigu wuxuu leeyahay wakhtiga ciqaabtooda ayaa hoos u dhici doonaan rabbigu wuxuu leeyahay waan wada baabbayn doonaa geed canabka miro kuma ooli doonaan oo geedberdahana miro kuma ooli doonaan oo caleentuna way wada dhici doontaa oo waxyaalihii aan siiyey oo dhammu way ka wada dhimaan doonaan bal maxaynu isaga fadhinaa isa soo wada urursada oo ina keena aynu magaalooyinka deerka lehgalne oo aynu halkaas ku haaliganno waayo rabbiga ilaaheenna ah ayaa ina haaligay oo wuxuu ina cabsiiyey biyo xamaatiyeed maxaa yeelay rabbigeennu waynu ku nabaabnay inagu nabad baynu sugaynay laakiinse wanaag inooma imaan oo waxaynu sugaynay wakhti caafimaad leh oo bal eega naxdin baa inoo timid bururufti fardihiisa dalka dhan baa laga maqlay oo dalkii oo dhammuna wuxuu la gariiray danaanidii kuwiisa xoogga badan waayo way yimaadeen oo waxay wada baabi'iyeen dalkii iyo wixii ku dhex jiray oo dhan iyo magaalooyinkii iyo kuwii deganaa oo dhanba waayo rabbiga wuxuu leeyahay bal ogaada anigu waxaan dhexdiinna ku soo deen doonaa abeesooyin iyo jilbisyo aan la sixri karin oo iyana way idin qaniini doonaan mulugtaydu waa mid aan la fududayn karin oo qalbigaygana waa igu dhex taag darnaaday bal maqla codka qaylada dadkayga oo dal fog ka yeeraya sow rabbigu siyoon ma joogo sow boqorkeedii ma dhex joogo bal maxay igaga caraysiiyeen sanamyadooda hardhan iyo waxyaalahooda qalaad ee aan waxtarka lahayn beergosadkii waa dhaaftay oo meerguridiina waa idlaatay laakiin innagu weli ma aynu badbaadin anigu waxaan ku xanuunsaday nabarkii ku dhacay dadkayga murug baan la madoobaaday oo yaab baa ihaaya magilicaad baan biyo daawo ah oolin mase dakhtar baan halkaas joogin bal maxaa bogsiinta dadkaygu uu dhammaystirmi weyday